saacadihii ila soo dhaafay waxaa mar kale deegaano dhaca xati kala qayba gobollada hiiraan ee shabeellada dhex ka dhacay dagaal beeleed geystay khasaare kala duwan dagaalkan ka dhacay labadan xad ayaa sababay barakac xoogan oo ay sameeyeen dadka deegaanka kadib markii ay ku dul dagaalameen maleeshiyaad hubaysan ilaa afar carruur ayaa la sawrinaya in iyagoo ka baxsanaya rasaasta ay ku dhaceen webiga ilaa iyo haddana aan nolol igeeri toona lagu haynin mid ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaal ka socda xuduudaha ay wadaagaan gobollada shabeellada dhex iyo hiiraan deegaanka maanta lagu dagaalamay ee barakaca ka dhacay xoolaha dhintuuxa badahaaba ku dhaceen masaakiina barakacday webiga isku daadshay ilaa hadeertaan caruur waxaa jirta webiga ku maqan oo dhimasho iyo nolol intaaaba lagu heynin dagaalkan asiga is iska istaagmaan hadda dawlad kusoo baxda ma jirto oo dadhaqameed kusoo baxana ma jiro caruurta deegaanka degina cabada ka bilaabatay caruur waa taqaanaa xilli hore aruur dagaalkana bilaabday la iska jiifay markaa sidaasay webiga ugu taateen oo ilaa hadeertaa intaa oga afar caruura webiga ku maqan ilaa hadeertaa cidaysa ma jirto noolii geri laguma hayo dadaal waa la hayaa maadaama dhanna dagaal ay ka socda dhanna baadagoob kalea loogu jira inta caartamaan inta soo hartay baadagoob ay ku jiraan oo caruurta raisku lagu wadaa wa wa waa rajeynaa in caruurta la heri doona hadday dhibtana ala naxariista aleenaha webiga caruurta waa waa dili karaa webigu waa buuxiyaa doon yaraa looga tilaabaye doontiina mayna raacin oo ilmihii waa ilmo yaroo xabadii ku argagaxay marka sidaas waxaan u malaynaa ina webiga uu taateen oo ilaa raadka ilaameen maogtaa webigaas amay ku yaal maase kollaa ku ogna ku hadlaya inayna jiraan intaas deegaanka laga tabay oo maqano ilaa saakina caawa maqano afartaas caruura kaliya muddooyinkii dambe xadka labadani gobol waxaa kusii xoogeysanayay dagaal beeleedo dheli khasaare dhimisho dhaawac dagaaladan ayaa waxaa gadaal ka riixaya dowladda federaalka iyadoona ay hubka isugu dhiibtay maleeshiyaadkan ku dagaalamaya xadka labadani gobol